aragnay ciidamo aada u hubeysan oo oo gaadiidka dagaalka wato kuwaasi oo qaarkood uu weenayo aan ugu soo marayn waddada dheer ee xiriirisa muqdisho iyo habgooyin deegaanka tabeelaha iyo wedow ayayna ciidankaasi nagu soo dhaafeen marka gaadiidka wateen intee leekahay
qiyaasta baabuurtaasi aada u badnaayeen ilaa iyo shan iyo labaatan soddon baabuurta dagaalka oo qoryo saaran yahay ayay wateen ciidankuna waa aada u hubeysnaa dariiska ay wateen waa dariiskii militariga iyo waxay kugu jireen ciidamo wata dariiska oo afar iyo tobankii octoobar loo baxshay oo oo ciidamadii ugu dambeeyey ah oo shabeellada hoose la geeyay
marka ma deegaankii ku hareen mise waa gudaha magaalada ay soo galeen
ex control afgooye ayay ciidankii joogaan halka la yidhaahdo xerada asluubta
waa garta marka ciidankaas dhammaantood ma gobolka shabeellaha hoose ka soo bixin
sida nagu maqaala anaga waxay nagu soo dhaafeen wedow iyo calam iyo deegaanka tabeelaha waxayna ka imaadeen dhankan iyo afgooye shabeellada hoose ayayna dhammaantood ka imaadeen ciidanka waxaana ka muuqatay duruuf aada u fara badan qaarkoodna dadkii deegaanka oo xilligaas ay marayeen ayaa cabitaan iyo biyo siinaya
waa markaad fiirisay ex control ma saldhigay ka dhigteen maxay ka hayaan
gaadiid kasoo gudbay dhanka muqdisho ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidankaasi ay galeen xerada asluubta maadaama ciidamo muddo wakti fogla ay saakay qorax kusoo lugeynaya ay ahaayeen waxa ay igu maqaalaa inay meesha nasiino hadda ay ku nasanayaan xerada asluubta ee ex control afgoyn
waxaad ii sheegtaa tirada ciidamada maxaa lagu qiyaasi karay
tiradooda kule laba boqol waa gaarayan ciidanka haddaysa ka badnayn ciidanka ku dhawaad soddon baabuurta dagaalkay wateen wadadana saddex dhinac ayay ugu socdeen labada dhinac ee wadada laamiga labadiisa gees iyo dhexda waa ku socdeen ciidanku aadayna u tiro badnaayeen ciidanka